ganacsatada waxay sheegeen inay dareemayaan dhaqaale yaraan ka jirta magaalada muqdisho maadaama dharkii ay ugu talagaleen inay ciidda iibiyaan oo weli agtooda yaallo mid ka mid a ganacsatada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka sheekeeyay xaaladda ganacsi ee suuqa xamar weyne lacagtiniyo meel la geey waa la yaabannaha ma dabqayaa lagu dhisaa meel la geey ma fahmi weyne wasaaxa wallahi sanadkan suuqleyda nin aan cabaadayn horta male ilaah haddii laga boqo nin walba wuxuu yidhi niyoo dharka carruurtuu nugu haray niyoo sanadkan suuq waa u jeedin suuqii qabbacda iyo cariiriga maahan waddanka lacag la'aan inay ka jirtaan dareemaha xoogaa waddanka dhaqaalihiisa iyo xoogaa waxbaa ka jiraan u malaynaa xoogaa waddooyinka xamarweyne haddaan nahayna waddooyinka xoogaa cariiri cariiri waxyaaba ka dareemaynaa saasay tahan alxamdulilah suuq waa noo roon yahay sidaan hadda u jeedin dharkii ayuu nooc waa haynaa marka dadkiina xoogaa way yar yihiin marka alxamdulilah waa rajada inay saan ka fiicnaa doontaan u malayna insha allah
hoos u dhaca ku yimid ganacsiga magaalada muqdisho ayaa loo aanaynayaa sida dadka qaar ay sheegayaan dhibaatooyin kala duwan oo ka imaanaya dhanka dowladda federaalka waxaana culaysyada dowladda federaalka oo ku hayso dadka ku nool magaalada muqdisho ka mid a lacaga xaddhaaf ah oo lagu soo rogay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana intaa dheer dhulboobka iyo barakacinta taas oo saamayn ballaaran ku yeelatay nolosha dadkii ku noolaa magaalada caqabadaha reer muqdisho ay dowladda federaalka oo ku hayso waxaa sidoo kale ka mid ah waddooyinka muhiimka u ahaa isku socodka bulshada iyo ganacsiga oo dhagxaan lagu jaray taabeddelkeeda dadka ku nool walayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa si weyn looga dareemayey maalmihii lasoo dhaafay diyaargarowga ciidda waxaana goobo ganacsi oo ku yaala magaalada kuunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose oo aan xalab booqday laga dareemaya saxmad ballaaran oo ku aadan diyaargarowga ciidda waxaana indhahaygu qabanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ah oo ku mashquulsan iibsashada dharkii ciidda